الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أعاذنا الله منها قال سبحانه وتعالى من هذا السلف الحمد لله الذي هداه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلهي سبحانه وتعالى أنكم هدنا نعموينka tirada badan oo aan la koobi karin nashkuruhu subxaana watacaala nicmadaana siiyo nicmatulislaam inaan caawo halkaan isugu nimaadno caafimaad anagoo qabno yani maarata waanay dad badan baa isbitaalka ku jira dad badan baa intensive care fadhiya dad badan baan nafsan karin dad badan baan hadli karin alxamdu lilah yani ilaahay subxaana watacaala nicmat asixa wa nicmat alfaraaq caafimaad ilahay hadduu na siiyey haddana wakt dad baa jeclaan lahaa inay meelaha kheyr ka yimaadaan laakiin aan wakti haysan yani maarata alxamdu lilah yani in laga faaidaysto qofka oo waktiga iyo caafimaadka ilaahay siiyo dhinaca kheyrka oo kaga faaidaysto yani maarata waa muhim jiddan yani duruusteena saxanaha ahaa oo ahaa noloshii saxaabatu rasuulillaahi jiilkaas nabiga la noolaada calayhi salaatu wassalaam joogay markii qur-aanka la soo dejinayey nebiga u tarbeeyey ilaahayna subxaana wa tacaala u tasfeeyey khayru ummatin ukhrijat linnaasi ummaddii ugu fadli badnayd oo ilaahay subxaana wa tacaala u soo diray bacda rusul umadaas taari umadaas taariikhdooda ayaan insha allahu tacaala kolleyba hameenba saxaabi ayaan soo qaadanaynay caawa insha allah waxaa soo qaad waxaan soo qaadan doonaa umu lmu'miniin juwayriya bintu xaaris umu lmu'miniin juwayriya bintu xaaris saxaabiyaddaas daliilka insha allahu tacaala aan qisadeedana caawa umu lmu'miniin juwayriya bintu xaaris umu lmu'miniin juwayriya bintu xaaris saxaabiyaddaas daliilka insha allahu tacaala aan qisadeedana caawa ka sheekayn doonaa waxaa la yidhaahdaa ma jirto haweeney uga barako badneed qoom badneed qoomkeeda yani maarata kaanat acdamu barakatan calaa qowmiha maxaa yeele saan arki doono qaswatu bani mustalif ama qaswatu muraysiic hadda sii loo yaqaano qoomkeedii oo dhan baa lasoo qafaashay oo muslimiinta gacantooda bay soo galeen haniima yani sabyi bay noqdeen in la addoonsaday ahayd yani maaragtay iyada fadligeeda baa ilaahay subxaana watacaala dadkii o dhan lagu xoreeyey kadibna ay ku islaameen yani maaragtay oo islaamka ku qaateen yani maaragtay cubuudiya addoonnimo ay ka xoroobeen iyo diintii islaamka ay soo galeen yani ilaahay iyadu sabab uga dhigay subxaana wa tacaala marka waxaa la yidhaahdaa haweeney kaga barako badan qoomkeeda runtii ma jirto yani maaragtay qoomkeeda aada bay u anfacday yani maaragta khayrka iyo barakadana marka la fiiriyo adduun laga fiirin maayo yani maarata waxaa laga fiirinayaa yani waxaa waaye camal wanaagsan iyo islaamkaa laga fiirinaya saxaabadu aada bay u tarbiyen jireen runtii haweenka si gooniya ayay xoog u saari jireen yani maarata haween aada u tiro badan baa runtii kusoo tarbiyoobay sida rijaal badan ba ay uga soo baxeen saxaabatu rasuulillaah ayaa haween aada u tiro badan oo oo saalixaad ah oo ilaahay subxaana watacaala taqwo ku manaystay ayaa aada iyo aada saxaabatu rasuulilah uga soo baxay yani maarata juwayriya bintu xaarifka sideeda intaanan gelin waxaa jira waktiga cumar ibn khadaab amiir almu'miniin inuu soo saaray wuxuu soo saaray waxaa hadda loo yaqaano wareegtuu soo saaray oo odranaysa maaragtay qof caanaha biyo ku dari kara ma jiro yani maarata dadka waa in laga gadaa leban khaalisa yacni caano aan la barxin waa in dadka laga gadaa yani maarata oo marna aan caano caanaha biyo aan lagu barkan yani maarata amiir almu'miniina wareegtadaasuu soo saaray caadadiisana waxaa kamid ahayd hameenkuu wareegi jiray yani maarata nolosha dhabtaa siuu u fahmo madiinatu munawara ayuu habda ku wareegi jiray yani maarata wuxuu fiirin jiray guryaha dhibaataysan wuxuu fiirin jiray dad kaahayoo dhibaataysan wuxuu ka fakeli jiray dad aada iyo aada iyo aada maaragtay u dan yara oo la kaalmeeyo yani maarata gabadhaas kutubta taariikhda waxaa loo yaqaanaa ibnu bayacata laban baa loo yaqaanaa yani maarata gabadhii kii caanaha gadaysay hooyadiibaa marka waxay damacday in caano ayay ka baacinsari jirtay caanihiibay damacday inay biyo ku shubto marka caanihiibay waxay damacday inay biyo ku shubto markaasay gabadheedii yareed waxay ku tiri hooyo amiir almu'miniina mawaadan uga wanaagsaduu soo saaray yani maarata oo u manciyey in caanaha biyo lagu daro yani maarata markaase waxay tiri wahal amiiru almu'miniina yaraana amiiru almu'miniina mana arkaayaabay ku tiri maarata hooyadii baa saa ku jawaabaysa gabadhii yareed baa loo sheegaya waxaa leeyahay amiir almu'miniin miyaana arkaayo yani maarata bal gabadhaas sar taqwadeeda fiira yani maarata markaase waxay tiri yani in kaana amir amiiru lmu'miniina laa yaraana farabbu amiiru lmu'miniina yaraana amiiru lmu'miniina hadduusan arkayn waxaana arkaayo tiri rabbigii amiir lmu'miniin yani maarata maxaa yeelay nusuustu sida qaanuunka oo kale maaha qaanuunka marka lasoo saaro waxaad iska ilaalinaysaa maaragtay askari ama qof qaanuunkaas maaragtay ilaalinaya iska ilaalinaysaa oo walidaalika waxaa way trafig lightka meelaha qaarkood waa ku xadaysaa yani maarata marka qaarkood haddaadan arkayn askari meesha joogoo kale waxaa waaye waad ku xadaysaa laakiin attaqwa waa ka duwan tahay ilaahay subxaana watacaala yuraaqibuka yani ittaqi illaaha xayumaa kunta yani mar walba ilaahay subxaana watacaala inuu kula socdo malaa'igtu inay garbahaaga saaranta oo ay qoraayaan yani maarata qofka muslimkaa taasaa lagu tarbiyanaya maarata marka waxay tiri hooyo cumar amiir lmu'miniin hadduusan arkayn cumar ilaahay subxaana watacaala amiir lmu'miniina abuuray ayaa noo jeeda bay tiri yani maarata kelimadii marka waxaa la yidhaahdaa cumar kelimadii buu maqlay marka aada buu ula yaabay gurigaas waa calaamadaysa marka oo wuxuu yihi war gabadha sidaasa gabadhaas wuxuu leeya alleleh aada iyo aada loo tixgeliya wiilashiisu marka la hadlay oo wuxuu yihi gabdha gabadhaas waa inay guursataan buu yidhi maarata gabadhaasina ha usii daynina yani maarata gabadha taqwadeedu halkaas ay gaartay yani hooyadeed ka reebaysa ilaahay subxaana watacaala ku xiran yani waa la tarbiyeeyey waxay ku tarbiyoobeen ilaahay subxaana watacaala taqwadiisa yani maarata cumar ibnu khadaab marka wiilashiisa mid kamida caasim la yihaahdo kiibaa gabadhii guursaday gabadha leyla ayaa la dhihi jiray yay dhasha mataqaanaa gabadhaas yani maarata yaa ka soo baxay gabadhaas gabadhaas waxaa guursaday ninkii la dhihi jiray cabdilcasiis ibnu marwan cabdilcasiis ibnu marwan baa guursaday oo kamid ahaa yani waxaa waaye boqoradii reer bani umeya xukunka haysata baa kamid ahaa yani maarata cabdilcasiis ibnu marwan yuu dhalay marka wuxuu dhalay cumar ibnu cabdilcasiis buu dhalay yani maarata ninka taariikh muarikiinta qaarkood ay ku tilmaamaan inuu yahay khaliifkii shanaad yani maarata ninkaasoo runtii yani waktigiisii laba sano iyo xoogaa ayuu hayay yani maaragtay yani wuxuu soo celiyaa la yihahdaa khilaafadii yani abubakr iyo cumar iyo iyo cuثmaan iyo cali yani ridwaan اllahi calayhim jamiica ayuu soo celiya baa la yihahdaa barakaduna waxaa waaye waa guriga wanaagsan iyo beycada wanaagsan yani maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala qur-aanka isagaa ku yihi wاlbaladu طayibu yakruju nabaatuhu biidni rabbih wاladii khabusa laa yakruju ila nakida guriga wanaagsan magaalada wanaagsan beycada wanaagsan qoyska wanaagsan waxay soo saaraan dad wanaagsan bay soo saaraan yani maarata ujeedada hadda maaha inaan waktigii yani cumar ibnu cabdilcasiis aan ka sheekeynay yani maarata oo runtii cadaaladiisii ay meel walba saamaysay yani dhaqaalihii islaamku uu aada u kordhay oo u barakoobay ilaa la gaaray oo la naadiyo la yidhaahdo war yaa been lagu leeyahay munaadi munaadi wuxuu leeyahy war yaa been lagu leeyahay oo laga bixiya yaa rabo inuu guursado oo loo kaalmeeya agoontii aawey masaakiintii aawey yaa dhaqaalo u baahan yaa la taageeraa ilaa la waayo sakada meel la geeyo yani cid sakada la siiyo la waayo yani maarata yani waxay ahayd runtii xayaad muddo yar oo aada iyo aada cajiib u ah almuhim yani qisada amiir lmuminiin yani waxaan ula jeedaa yani bay-ada saxaabatu rasuulillahi yani dadka ka soo baxay iyo si dadka loo tarbiyeyey iyo ilaahay subxaana watacaala in lagu xiray iyo muraaqabat llah yani taqwada macnaheedu inay tahay inaad had iyo jeer ilaahay inuu kula socdo subxaana watacaala meel allaale meeshaa joogtid yani inaad ilaahay subxaana watacaala ka baqdo yani ma juwayriya bintu xaris um lmuminiin radia allahu canha waxay dhalata baa la yihahdaa qabla alhijra biarbacata cashara caaman afar iyo toban sano ka hor intuusa nabiga caleyhi salaatu wasalaam soo hijroon waxayna ka dhalatay qoys aada iyo aada maaragtay qani ah oo hodan ah bay ka dhalatay aabbaheed wuxuu madax u ahaa qabiilka la yihaahdo bani mustaliq baa la ahaa buu madax u ahaa aabbaheed waa xaaris ibnu abi duraar baa la yihahda zaciimu qowmihi bani mustaliq nin wuxuu ahaa aada looga dambeeya maaragta macruuf ka ah juwayriya radia allahu canha waxay kusoo barbaartay noloshaas barwaaqada yani maaragta halkaas bay kusoo kortay iyaduna waxay ahayd gabar ka tilmaaman gabdhaha yani maaragta faceeda ama la degan meesha ama qabiilkaasa oo lagu yaqaano akhlaaq asluub qurux wax walba ilaahay subxaana wa rajaxat lcaqli caqli badnaan sifaad aada u tiro badan ayaa aada iyo aada ugu kulmay yani maarata walidalika qof walba baciid iyo qariib qof qaraab qof qaraabadeeda iyo qof kale labadaba yani waxay jeclaayeen mar inay guursadaan yani maarata markii dambe waxaa guursaday nin la dhihi jiray musaafix ibnu safwan ayaa guursaday yani radia allahu canha waxaa la yidhaahdaa lam yaktur bibaaliha fi ywmi min alayaam ana allaha caza wajala sayakhtaaruha weligeed juwayriya bintu xaris kuma ay fakerin inay umlmuminiin noqonayso yani maa maskaxdeeda weligeed ma ay soo gelin yani maarata isma lahayn yani maarata yani sayid alawaliina waalaakhiriina ayaa ku guursanaya oo umlmuminiin baa noqonaysaa weligeed xisaabteeda kuma jirin lakin dalika fadl اllahi yu'tiihi man yashaa wallahu dulfadl اcaiim wa fadl ilahi ilahayna ciduu rabu siiya yani ma ilahay ciduu rabu siiya yani ma ayib markii yani risaalada ama islaamka u yimid sida la ogsoon yahay yani maaragtay dad badan baa ajiibay oo islaamay gaar ahaan dadkii ducafadahaa yani maaragtay diin walbana saas waaye rususha ilaahay marka ugu horeysa waxaa raaci jiray dadka ducafadaa maxaa yeelay iyagu waxay ilaashanayaan mar maalna ilaashan maayaan masaalixna ilaashan maayaan suldana ilaashan maayaan waa xaqdoon yani maaragtay waa tii la dhibay runtii aada baa loo dhibay dadka markay soo islaameen waa la dhibay yani maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tuu yihi hala hijrooday yani maaragtay oo xabasha loo hijrooday yani maaragtay markii dambena waa tuu yihi madiina munawara ha loo hijroodo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo hijrooday yani maaragtay nabiga markuu madiine yimidna dowladdii islaamka ayaa tiirka loo aasay yani maaragtay waxaa bilowday tarbiyadii baa bilaabatay yani maaragtay waxaa bilaabatay silatu lumma bilajanib yani in yani xiriir lala yeesho dadkii kale yani maaragtay oo madiina ku wareegsanaa yani maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam madiine markuu yimid wuxuu ka bilaabay binaa lmasjid sidaasaa loo baahanya yani maarata ayi qarya ayi madiina la dhisaayo in marka ugu horeysaba laga taago beyt laga taago yani maarata meeshaasoo ilaahay subxaana watacaala salaadiisa iyo diintiisa iyo shacaa'irta diinta islaamka lagu nooleeyo midda labaad nabigu wuxuu xoog saaray silatu lumma bacduhaa bibacdi ummadda inay wada xiriiraan yani maaragtay in aan loo arkin islaamku inuu rabo inuu ummadaha dhan saydareeyo yani maaragtay taas nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii hore aada iyo aada buu maaragtay uga dadaalay awalan dadka muslimiintaa buu walaaleeyey yani muhaajiriin iyo ansaar waa ku walaaleeyey waataan soo sheegnay yani maaragtay tii labaadna wuxuu xiriir la yeeshay dadkii madiine deganaa yani maaragtay madiine waxaa deganaa yuhuud oo saddex qaybooda iyo mushrikiin yani qaar ka mida oo aan soo islaamin aada iyo aada u yar iyo qabaa'ilka madiinatu munawara yani ku wareegsan yani maaragtay islaamkii marka wuu faafay yani maaragtay qabaa'ilkii islaamku maaragtay uu soo gaaray ama dacwada loo faafiyey waxaa ka mid ahaa reer bani mustaliq baa ka mid ahaa yani maaragtay bani mustaliq marka la yidhaahdo waa qabiil ka mid ah qabiilka la yidhahdo khuzaaca khuzaaca oo asalkoodii ka yimid maaragtay yaman ka yimid waxayna deganaayeen meel udhaxaysa maka iyo madiina ay deganaayeen yani qabiilka reer bani mustaliq oo ay ka dhalatay juweriya radia allahu canha um lmu'miniin iyagu waxay deganaayeen maka iyo madiina ayay deganaayeen waxayna ahaayeen meel istraatiiji bay deganaayeen oo qurayshna waxay la lahaayeen tijaara iyo baaamisr bay la lahaayeen yani maaragta waxaa kaloo qabiilkaas reer bani mustaliq ay ku dhex yaalay ilaahyada quraysh qaar ka mida ay caabudi jiraan yani maaragta sida yani maaragtay manaad oo ka mid ah sida ilaahi subxaana watacaala qur-aanka uu ku sheegay afara'aytum laata wاlcuza wamanaata haaliثata اlأkra yani laat iyo cuza iyo manaat iyo hubal yani ilaahyadooda ugu waaweyn bay ahaayeen maaragtay ay caabudi jireen ilaa saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa meeshaas ku yaalla yani maaragtay marka quraysh waxay u tegi jireen manaad bay tegi jireen meeshaasay maaragtay shirki ku samayn jireen meeshaasay u tegi jireen marka quraysh iyo maaragtay reer bani mustaliq xiriir ayaa maaragtay ka dhexeeya yani maaragtay ayib reer bani mustaliq marka waa qabiil xoog la waayo maaragta waxay la socdeen taxarukaadka maaragtay islaamka u sameynayo yani maaragta had iyo jeer waxay soo gaaraysa akhbaar yani maaragta dagaalkii beder muslimiintu markay guulaysteen aad bay maaragtay iyaguna waxay yidhaahdeen ula yaabeen oo waxay dhihi jireen maxaa yeele quraysh baa iyaga la weyneed yani maaragta qabaa'ilkao dhan waxaa madax u ahaa quraysh maadaama ay iyagu ahaayeen maaragtay sadanat lkacba yani kacbada ay hayeen qabaa'ilka aada waxay u arki jireen yani way taqdiir way taqdiirin jireen markay maqleen yani maaragtay waa la jebiyey quraysh oo dagaalkii beder baa lagu jebiyey qabiil walba marka waa diyaar gareen oo wuxuu yidhi adaa ku xigaaya yani maaragta adigaa ku xigaaya marka reer bani mustaliq marka qurayshna tijaaro ayaa iyaga ka dhexaysay maxaa yeelay quraysh markay tijaarada ay shaam iyo ka yimaadaan iyagay soo mari jireen hadda ilaahoodiina meesha waa ku yaallaa yani maaragtay markaasay taas keentay in quraysh ay tiri reer bani mustaliqo waxaan idinka rabnaa xulufaan idinka rabnaa inaad nala noqotaan si maaragtay islaamka aanu la dagaalano yani maarata marka mowqifkii ugu horeeyey oo maaragtay cadaa ay muslimiinta u qaadeen waxay ahaayeen waa qaswat luxud yani maarata qaswat luxud markay quraysh soo socdeen oo soo duulaayeen oo maaragtay dagaalka usoo socdeen meeshaasaa maaragtay bani mustaliq ay meeshaas yani kaga soo biireen qeyb ka mida maaragtay ay u fidiyeen yani maaragtay marka muslimiinta marka waa la socdeen iyaguna nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa soo gaartay yani maaragtay taxarukaadka ay sameynayaan bani mustaliq taxarukaadka ay sameynayaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa soo gaartay markaasaa nebigu isla markiiba yani markuu arkay reer bani mustaliq maxaa yeelay haddii la kasbado islaamka naftarkiisa faa-ida ugu jirta yani qabaailka qaar inaad kasbatid maxaa yeelay yuhuuddii madiina deganeed oo dhan heshiis baa la wada saxiixday oo laleeyahay madiina aan wada difaacno yani mara madiina haddii lasoo weeraro aan wada difaacno laakiin taariikhiyan waxaa waaye yuhuuddu ballanta way ka baxaysaa yani maarata kuma fiicna ballanta ballanta way jebinaysaa marka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam si iyagana cadaawadooda loo yareeyo reer bani mustaliq yani maaragtay ayna quraish ayan xulufo ula samayn nabigu calayhi الsalaatu wasalaam marka wuxuu u diray burayda ibn xuseyn alslami buu u diray saxaabigaasu u diray litaxqiiqi اkhabr wuxuu yihi khabarka soo xaqiiji bu yihi maarata sida wax u dhacayaan bal soo xaqiiji wuu u yimid marka wuxuuna la kulmay xaari ibn abi diraar buu la kulmay yani maarata oo ah ninkii yani ra-iisu qowmihi oo juwayriya aabe aabaheed ahaa arinkiibuu marka u sheegay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam markaasuu wuu kasoo ta'akuday marka burayda bacda an takada ladayhi salى اlahu alيه sicة اkhabr nadb الصaxaabة waasraca fi اlkhuruuj marka nebigu wuxuu yihi allelehe saxaabigii markuu u tegey warkiibuu maaragtay soo hubiyey wuxuu yihi ciidankan daga diyaar bay maaragtay dagaal u yihiin maaragtay reer bani mustaliq yani ha laga hortaga yani maarata waa in laga hortagaa isla markiiba nabiga calayhi الsalaatu wasalaam marka ciidan buu u diyaariyey maaragtay in looga hortago uu madax uga dhigay zayd ibnu xaarisatan qaswadaasna waxay ahayd waxay dhacday bishii shacbaan hijriyadu markay ahayd yani sita min alhijra hijriyadu markay lix ahayd bay dhacdaa culamada qaar baa shan oranaya laakiin waxay sida saxiixa yan sanadkii lixaad oo hijriyada ayay dhacday qaswadaas yani maaragtay marka xaaris ibnu abi diraar wuu ka war hela marka in lagu soo maqan yahay oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yani ay soo aadeen yani maarata nabigana wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam nusirtu birucbi masiirata shahr yani waxaa la igu gargaara buu yihi argagax yani maarata oo waxa waaye cadowgeyga markaa meel bil loo socda aan soo maraa isku iyagoo dhan bu waa argagaxi jiraan yani maarata